bismillahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah baarlamaanka federaalk soomaaliya gaar ahaan guddiga joogtada ah ayaa maanta waxa ay magaalada muqdisho ku yeelanayaan kulan looga hadlayo waxyaabihii ka soo baxay shirarkii looga hadlayey aayaha soomaaliya ee madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo ku sugan waddanka maraykanka ayaa kulamo gaargaar ah kula qaatay wafuud ka socota caalamka kuwaas oo looga hadlayey taageerada soomaaliya wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya ayaa dhallinyarada ku dhiiragelisay kordhinta midnimada iyo iskaashiga dhallinyarada kadib kulan lagu qabtay magaalada muqdisho degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu dilay ay kooxaha hubaysan ku weerareen laba gabdhood oo walaalo ah midkoodna ay ku geeriyooto weerarkaasi mid kalena ay ku dhaawacantay safiirka soomaaliya ee waddanka kenya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu shaacinayay urur ay ku midaysan yihiin ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaalla waddanka kenya nin soomaali ah oo lagu eedeeyey tahriibinta dadka ayaa maxkamad waxaa lagu soo taagay magaalada balermo ee waddanka talyaaniga wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalka ekwadoor siddeed iyo labaatan qof ayaa ku geeriyootay dhulgariir waddankaasi ku dhuftay
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kalan ool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax wanaagsan mar kale waa toddoba-iyo tobanka bisha afraad ee abriil sannadda laba kun lix iyo toban subax axada warkiioo fidsan baarlamaanka federaalka soomaaliya gaar ahaan guddiga joogtada ah ee baarlamaanka ayaa maanta muqdisho ku yeelanaya kulan ay kaga hadlayaan waxyaabihii ka soo baxay kulamadii xeerka qaran ee madasha wadatashiga doorashooyinka sanadkan laba kun lix iyo toban ee aanu ku jirno kulankan ayaa waxaa ballamiyey ama ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane jelaani nuur iker waxaana uu sheegay in guddigu uu falanqeyn doono waa guddiyada joogtada ah ay falanqeyn doonaan natiijooyinkii ka soo baxay shirarka madasha wadatashiga qaran kaasoo lagu madlan yahay in la horgeeyo baarlamaanka federaalk soomaaliya si ay u meelmariyaan natiijooyinkaasi waxaa ka mid ah ammaanka doorasho ee laba kun lix iyo toban iyo habka lagu soo xolayo baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka cusub ee sanadkan ee aqalka sare iyo aqalka hoose oo la isku raacay in aqalka hoose lagu soo xiro nidaamka oo afar dhibic shan halka aqalka sarena lagu soo xulayo dowlad goboleedyada hadda jira habka ay ku dhisan yihiin baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ah hay-adda kala dejinta ee soomaaliya taasoo leh go-aanka gaarista natiijooyinka waxyabihii ka soo baxay shirarka madatashiga wadatashiga qaran ee doorashooyinka laba kun lix iyo toban waxaa lagu wadaa in kulankii ugu horreeyay oo arrintaasi ay kaga doodayaan ay maanta guddiga joogtada ku yeeshaan magaalada muqdisho iyadoo la filayana in la horgeeyo baarlamaanka federaalk soomaaliya kulamada guud ee ay yeelanayaan si ay iyana uga doodaan islamarkaana ay go-aan uga gaaraan natiijada ka soo baxday madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka ee la xiriira habka lagu soo xulayo baarlamaanka cusub laguna dhisayo dowladda soo-aadan ee soomaaliya wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya ayaa dhallinyarada waxay ku dhiiragelisay kordhinta midnimada iyo iskaashiga kadib kulan lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane cismaan duubow waxaana uu dhallinyarada ku dhiirageliyey inay badiyaan kulamada looga hadlayo midnimada iyo iskaashiga dhallinyarada soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dhallinyaradu ay ogaadaan inay yihiin awood buuxda oo wax qabsan karta
wax kasta oon tashi ku imaanin waa la duraya ceebban oo sidaas ayada ah in wax lagu saxaa la doonaya ma aha kulleyba saan qabo in eh, wax badan ku gaashaysteen aadaan ku soo dhaweynaynaa in bilowgan wanaagsan domarkii degmo qalliinta joogto la xiriiriyo taas ayadana looga baxo in mustaqbalka eh, meel kulley goro loo dhan yahay mustaqbalkaas qalliinta ay ka soo baxaan oo dalkan dariiqoo leh u horsaado waxaa aad u u- u dareemaynaa in qaar ka mid a sida tilmaanta ay mustaqbalka maaha keliya inaad ku qaadato iskuulka mashquulsho wax la dhigo laakiin meesha loo socdo intiina waa ku kala haraysaan nin dhaktar noqdo iyo nin siyaasi noqdo nin madax kale sii noqdo laana macallimiinta annaga waxaa soo barta waxaan aada ugu xuseynaa macallimiinka badan ardaynimada oo ahayd jiilkiina aan soo socdo annagu iyada waa kuwa mustaqbalka marka akhlaaqda iyo nidaamka iyo waxyaalo badan oo nagu dhiirgelin jireen inaan ka faa'iidaysan jirno
wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo kulamo gaar ah maraykanka kula qaatay wufuud ka socota caalamka kaasoo looga hadlayay taageerada soomaaliya ee beesha caalamka ayaan goordhow eegi doonaa yeeshee safiirka soomaaliya ee dalka kenya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu shaacinayay urur ay ku midaysan yihiin ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala waddankaasi kenya warkan nairobi waxaa ka soo diray cabdiqaadir koronto
munaasabadani oo ahayd mid lagu shaacinayay urur ay ku midaysan yihiin ardada soomaaliyeed ee wax ka dhigata jaamacadaha dalkani kenya ayaa waxaa ka qayb galay safiirka soomaaliya ee dalkani kenya mudane jamaal maxamed xasan iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jiray guddiga ganacsatada xaafadda islii culimaaudiin aqoon-yahano iyo arday aad u fara badan oo wax ka barata dalkani kenya bilowgii munaasabadda ayaa faadumo abshir geere waxa ay ka warbixisay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray ururkan iyo sababihii ay u aasaaseen urur ay ku midaysan yihiin ardada soomaaliyeed ee jaamacadaha dalkani kenya Een, waxaan raadinay dhammaan ardayda dhig- een, jaamacadda wax ka barata nairobi Een, kadibna waxaan raadinay safaaraddeena sidii aan uga heli lahayn caawinaad waqti badanay nagu qaadatay Een, safiirka aada ugu mahadsan yahay waqtiguuna siiyey aan aan kala hadalno arrinta aan usoo bandhigno qodobada kala hadalna waxay ahayd inay jiraan arday badan oo master ama qaybtood xataa b h d diyaarinaya oo kenya wax ka barta haddana fursadihii markii dalka dib loogu laabto dad kale ay gacanta ku hayaan munaasabadda oo hadallo bogaadina ka jeediyeen mas-uuliyiintii ka qayb galay ayaa sheekh maxamed ibraahim shakuul waxa uu ugu baaqay ardada soomaaliyeed inay midoobaan islamarkaana waxa uu xusay in ururkani looga baahan yahay inay ka qayb qaataan ka hortagga in ardada soomaaliyeed ay ku biiraan kooxaha argagixisada iyo weliba tahriibka
marka waa organisation aada muhiim u ah inaad marka la shaqaysaan kuwa muslimiinta oo active aad noqotaan insha allahu tacaala baan ku dhiirigelinayaa aqoon-yahanada aad u yeelataan dad qiimo leh aan jiilal cusub oo wanaagsan oo qabyaalada iyo qurunka ka madax bannaan aan soo saarno oo soomaalinimadu ay ku weyn tahay inaan soo saarno weeyaan oo xumaanta la dagaalamo oo taxriibka la dagaalamo oo xajibka la dagaalamo waxaasoo dhan in ah, laga dhaxlo weeye safiirka soomaaliya ee dalkani kenya mudane jamaal maxamed xasan oo gabagabadii munaasabadda hadal kooban oo dhiirigelina ka jeediyey ayaa waxa uu isna ugu baaqay dhammaan ardada soomaaliyeed ee wax ka barata kenya in ururkan ay ku biiraan si safaaradda soomaaliya ay markaasi ugu fududaato in ardayda ay uga faa'iideeyaan fursadaha shaqo annaga safaarad ahaan si aanu dadkaas shaqooyinka ee waddanka gudihiisa ugu imaanayaan aan dadka soomaalida uga faa'iideyno waxaan u baahanaa in ogaano dadka soomaalida ee waxbartay jaamacadaha ku jira runtii way adag tahay inaad shaqo qof la raadsataan qofkii aqoon aqoontiisa muxuu meesha wax ku barto heerkii aqoontiisa marayso iyo xirfadaha kale u leeyahay waxaan ka codsanaynaa inaad ururkan aad ku xirnaataan dhammaantiin aad is urursataan iska warqabtaan marka fursadaha soo baxaan aan inala soo xirin aan dhammaantiin waxaa loo baahan yahay qof soomaaliya oo oo ka shaqeeya barnaamijkaas oo soomaaliya meel ka mid a baahidaas ka jirto oo la geenayo haddii aanan tirada ahayn oo nambarka ahayn oo qofka ahayn oo nagu adkaanaysaa inaanu qofka soomaaliya uga faa'iidin waxaan ka codsanaynaa inaad isdiiwaan gelisaan aad dhammaantiin iska warqabtaan fursad markaa aragtaan ala soo xidhiidhaan waxaan ka codsanayaa ugu dambayn inaad soomaalida ilaalisaan midnimada ilaalisaan oo raadnimada ilaalisaan gacmahana cabdulqaadir koronto warbaahinta qaranka magaalada nairobi
wasiirka maaliyadda ee soomaaliya oo ku sugan waddanka maraykanka ayaa halkaasi waxa uu kulamo gaargaara kula qaatay wafuud ka socota beesha caalamka kulamadaas oo looga hadlayay taageerada caalamku uu siiyo soomaaliya warbixintan waxaa haya farxan maasgaro wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed aadan ibraahim fargeeti ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaalka uu ku joogo dalka maraykanka iyo kulamo uu la qaatay wafuud ka socota caalamka wasiirka maaliyadda soomaaliya kulamada uu la qaatay waxaa ka mid ah wafuud ka socota waddamada britain iyo maraykanka shirarkaas waa jira waxaa kaloonan daasdheeri noogu ah shirar tiro badan oo annaga si gooni ahaan ama noo soo codsaday eedaa qaarkood ama maanta wadamo qaarkood inay nala kulmaan iyo kuwa anaga aan codsanay ah kuwaasna marka waxay ku dhex jiraan iyaga shirarkaas ay kala jiraan saa la socotay maanta waxaan la kulannay maaragtay maraykanka qaybtiisa maaragtay state department ayaan la kulannay shalay waxaan saa kadib hore waxaan la kulannay waddanka ingiriiska maaragtay dalkadii ka socotay ayaan la kulannay shalayto sidoo kale waxaan la kulannay maaragtay dowladii maraykan aan la kulannay waxaan kaloo la kulannay maaragtay hay'adda maaragtay world bank madaxdiisa aan la kulannay kuwaamad madaxdooda la kulannay marka kulamadaas aad u tira badan yihiin kulamo oo hadda maaragtay aan meeshan ku tagi kulamaha waana waa intensif oo maaragtay waa kulamo iyadaasi saaran wasiirka maaliyadda ayaa intaas ku daray in soomaaliya ay la shir tagtay waxyaabaha muhiimka u ah soo kabashada hay-adaheeda dawliga ah iyo abaaraha ka jira dalka wuxuuna tilmaamay in caalamka uu si buuxda soomaaliya u taageeraan marka annaga soomaali ahaan maanta waxaan noo arkay inaan nahay waddanka keliya oo runtii wax oo good news ama wanaag la soo shirtagaan nahay oo aan waddanka markaa uga boorabixino meeshuu soo ka yimid iyo meesha dumarayo runtii waa waxyaalaha ay aad iyo aad ugu faraxsan yahay waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay qaabilaadda aan helo iyo kalsoonida weyn oo soomaaliya hadda lagu qabo in had sanadihii hadda lasoo dhaafo saddexdii sanad lasoo dhaafo ay ahayd waxyaalo badan oo la taaban karo in la qabto laakiin waxaan rabaa in shacabka soomaalida dadka iyagana ay fahmaan ay ogaadaan inaan maaragtay markasta laga fiirinin dhinaca negative keliya aan laga fiirin soomaali tallaabooyin oo kursi oo fiican in la qaado oo adduunka dhan uu karayo marka shacabka soomaalida waxaan rabaa iyaga inay maaragtay intaas ay nala fahmaan runtii ani waxaan dareemayaa soomaaliya waxaa loo hayaa wax la yidhaha goodwill oo ah yacni xiise weyn ayaa loo hayaa oo ah in soomaaliya aysan dib u noqonin oo hor u socdo marka wax badan annaga nagu xiran yihiin saa uga faa'iidaysaa marka
wasiirka maaliyadda warbixintii farxaan suleymaan maasgaro ayuu u dambeeyey degmada wadajir ee gobolkan banaadir warar ka imaanaya ayaa waxay sheegayaan in koox hubaysan ay halkaasi ku weerartay laba gabdhood oo isla dhalatay waxaana lagu soo warramayaa in muddooda ay dileen kooxdaasi si arxan darro ah halka mid kalena gabadha kalena ay dhaawaceen qof ka mida dadka deegaanka ayaa waxaa goor dhoweed waraystay mawlid maxamed sabriye
walaal falka saasuu dhacay laba gabdhood waa laba gabdhood oo walaalo ah mid way dhimatay midna iyadoo garaab ahaa la qaaday marka falku xagguu ka dhacay bal dhegaystayaasha u tilmaam
waa xaafadda oo oo oo dadkeeley bay xisaabsan tahay waa macluhu ra-agtiisa waa zayga waa gartay falku goormuu dhaca marka
waa subaxnimada waa subaxnimada waa saatada halka isticmaalaan wallahi ciddaasaa disay ma dhihi karno niyao laba gabdhooda isla socdo walaalo ah kolay xabarihii baa la maqlay hal gabar way dhacday oo markiiba way dhimatay midna marka maxay ahaayeen gabdhuhu noo tilmaam ma arday ahaayeen ma gabdho yar yar oo weli aan arday ahaayeen arday ahaayeen marka imse jiray ahaayeen qiyaastii wallahi waa waa laba gabdhood oo isku aadan waayo adiga waa sideed iyo toban iyo labaatan meelahaas waa tahay marka gabdhihii mid kamida way dhimatay soo ma a midda kalena waa cisbitaalka la geeyo waa dhaawac waa garaab bay ahayd ayadana waa tahay marka ehelada idinku adigu waxaad ka mid tahay dadka deriska ah ee xaafadda kula noolaa maxaad is leedahay dilkooda waa loo aanaynayaa
wallaahi ma ma sheegi karo walaalo waxaan waa masiibo iska socota weye mar walbana meeshaas accidentigaas uu ka dhacaa ummaddaasay wax la qabaan ayagana kuley marka saaka markii falku dhacaya iskuolay u socdeen ha dabcan ha aroortii hore halka saa camal ana markaasaan shaqa u socday haye haddana weli goobta shaqadaan maaragta aan kusii socdaa marka adigu waad arkaysa soo maa markii falku dhacay maya maya markii oo falku dhacay baa macnaha marka ma bistoolada loo adeegsada marse qoryo caadi oo rag hubaysanay
والله dadkii walaalo waa iska amakaagsan yihiin gabdho yaryaro haddeertaan soo baxay oo la dilay adi waa garan karta oo wax dembi oo macnaha ay galeen aysan jirin
qof goobjoogaha oo ku sugan degmada barkinley ayuu halka marka hore wada jir aada ka eriyey gaar ahaan xaafadaasi macalin nuur la yidhaahdo oo lagu dilay laba gab oo lagu weeraray laba gabdhood oo midoodna lagu dilay midna lagu dhaawacay labada gabdhoodna waxaa lagu soo warramaya inay yihiin kuwa eh, isla dhashay wixii kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan eh, wararka iyaga soo aadan waddanka talyaaniga waxaa maxkamad lasoo taagay maxamuud cilmi muxudiin oo lagu eedeeyey in uu ka shaqaynayay taxriibinta dadka iyo sidoo kale dembiye kale magaalada balermo ayaa maxkamad ku taalla lasoo taagay ninkaas waxaana lagu xukumay soddon sano oo xarig ah waxaa ninkan lagu eedeeyey in uu dooni uu waday lagu dhibaateeyey dadkii saarnaa oo qaarkoodna la kufsaday qaarkoodna doonida laga tuuray laba kun saddex iyo toban octoobar ayaa ninkan lagu qabtay jasiiradda la yidhahda lambaduze waxaana ninkan muddo lam- lagu maxkamadeynayo waddanka talyaaniga iyadoo ugu dambeyn master muxudiin lagu xukumay soddon sano oo xarig ah maxkamaddu waxay sheegtay in tallaabadan ay kala jeedo sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ay dadka tahriibayaashu kala kulmaan dadka markaasi ku hogaaminayay tahriibka iyo sidoo kale sidii loo xadidi lahaa sidoo kale dadka wax tahriibiya waxaana doontaasi qaar ka mid a dadkii ka badbaaday ay ku markhaati fureen ninkaasi oo maxkamadda lagu soo taagay magaalada balermo ee waddankaasi talyaaniga halka warkaasi uu idinka imaanayo waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waddanka iguadoor waxaa lagu soo warramayaa in uu ku dhuftay dhulgariir qaybo ka mid a waddankaasi madaxweyne ku-xigeenka iguadoor waxa uu sheegay in siddeed iyo labaatan qof ay dhulgariirkaasi ku dhint- ku dhinteen saraakiisha dowladda dalkaasi waxa ay tilmaameen in burbur lixaad leh uu geystay dhulgariirka dignin ayaa ka horreysay oo la xidhiirta in laga yaabo dhulgariir sunaami ah inuu ku dhufto waddanka iguadoor iyo waddanka dariska la ah ee beyru ee waddamada koonfurta america dhulgariirkan waxaa lagu qiyaasay toddoba dhibic sideed waxaana uu ku dhuftay xeebaha dalka iguadoor xudunta dhulgariirka ayaa ahayd dhanka xeebta ah oo u dhow goob ay ku badan yihiin ama goob loo dalxiis tago iyo goob ay ku badan yihiin dadka kalluumaysatada ah ee waddankaasi ekuador caasimadda waddankaasi ee kuwito ayuu u jiraa halka uu ka dhacay dhulgariirka boqol iyo toddobaatan kilomitir warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddii uu sheegay waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net fahad cabdigaas ayaa farsameynaya anigoo cabdishakuur ali axmed oo aan idiin soo jeedinay